bismillahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dal sanadinaysan waxaa ugu waaweyn ida golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo maalintii labaad ka socda magaalada beerdhabe xarunta gobolka baay waxaa ogeysana wiil dhallinyaro ah ku diray xaafad ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan socda dowladda soomaaliya oo ka qaybgala shirka afartan iyo sagaalaad ee ururka dalalka islaamka oo ka qabsoomay dalka muritaaniya faafaaino ka soo baxay rag hubaysan oo weerar loo adeegsaday bambooyin ku qaaday xarunta wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ayaa ciidanka xoogga dalka oo booqday xarumo lagu tababaro ciidamo ka tirsan dowladda kenya munaasabad lagu dhiirigelinayay ustaad saciid maxamuud oo kaalinta koowaad ka garay tartanka qur-aanka iyo tafsiirka oo lagu qabtay degmada beledwey waa degmada afgoy gobolka shabeellaha hoose nin soddon iyo shan sano ka hor tacsidiisa laga dhigay magaalada kismaayo oo dib ugu laabtay magaaladaas loona maleynaya inuu geeriyooday waa nin soddon iyo shan sano ka hor tacsidiisa laga dhigay magaalada kismaayo loona maleynaya inuu geeriyooday oo dib ugu laabtay magaaladaas waa warbixin gaar ah oo warka aad ku maqli doontaan dibadda waxaa ugu waaweyn wiilii kale madaxweyne yuweri museveni oo shaaciyey xilliga uu xilka kala wareegayo aabihiis xukunka ugandha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan jimca wanaagsan dhegeystayaal maanta waa maalin jimcaha taariikhduna ku beegan tahay todobiy tobanka bisha saddexaad maarso sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii duuraridu dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa maalintii labaad ka socda magaalada baydhabo shirkan oo maalintii shalayd ka furmay magaalada baydhabo una dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa galay maalintiisa labaad wuxuuna ka socdaa xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada kismaayo ee xarunta waa magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaar ku ah maamulka koonfur galbeed sidoo kalena ahna xarunta gobolka baay shirkan uu shir gudoominayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa looga hadlayaa qaabdhismeedka amniga qaranka hanaanka federaaleynta maaliyadda doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed shirkan ayaa waxaa ka qayb galaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ra-isul wasaare ku-xigeenka xukuumadda saalax jaamac iyo madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor iyo gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaare waxaana ka maqan oo keliya shirkaas madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka puntland iyadoona aan la ogeyn sababta uu shirkaasi la haatan uga maqan yahay ammaanka guud ee magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarku ah maamulka koonfur galbeed ayaa aada loo adkeeyey waxaana la xiray dhammaan wadooyinka soo garay kuwa ka baxa xarunta madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo oo uu shirka ka socdo waxaana shirkaas la filayaa in laga soo saaro markii uu dhammaado warmurtiyada ay ku midaysan yihiin madaxda ka qayb gashay shirkaas oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxda maamul goboleedyada ee kuwa dowladda federaalka soomaaliya ee laisku yiraahdo madasha golaha wadatashiga qaran ayaa waxa ay dhamaadkii bishii novembar muqdisho ku yeesheen shirka golaha wadatashiga qaran iyagoona kasoo saaray warmurtiyeed ay dhowr qoobad ka koobnaa oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka waxaana haatan la filaya marka in laga soo saaro shirkaas war-saxaafadeed ay ama warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob oo ay madaxda ku midaysan yihiin faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa kooxaha hubeysan oo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku dira wiil dhallinyaro ah wiil dhallinyaro ah oo kamid ah dadka ku nool magaalada beledweyne ayaa waxaa maanta lagu diray xaafadda cilmi los waa cilmi los ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana diray rag hubeysan sida ay sheegayaan wararka la helayo wararka qaar ayaa sidoo kale sheegayay in kooxaha dilka geystay ay ahaayeen burcad hubeysan oo dhac u geysanaysay wiilka dhallinyaradaha oo lagu magacaabi jiray maxamed muuse oo ka mid ahaa dadka deegaanka waxaana la sheegay in rag hubeysan oo burcad ah ay doonayeen inay moobeel ka dhacaan islamarkaana waxa ay mura dheer oo dhexmaraya wiilka iyo sidoo kale kooxaha burcada ay ka dibdileen wiilkii dhallinyaradaha ciidanka booliska magaalada beledweyne ayaa gaaray halka uu far ka dhacay iyagoona sameeyey howlgallo baaritaana ah oo ilaa haatan gacanta lagu soo dhigin kooxahii burcada ay dilkaas geystay magaalada beledweyne xarunta goboleedka hiiraan ayaa waxaa dhowr jeer sidaan kale uga dhacay dilal ay geysteen kooxaha hubeysan oo u geystay dalaalkaas nabadoono siyaasiyiin iyo sidoo kale saraakiil ciidan oo ku sugnaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan munaasabad lagu dhiirigelinayo ustaad saciid maxamed nuur oo kaalinta koowaad ka galay tartanka qur-aanka iyo tafsiirka ayaa lagu qabtay degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose ibraahimow ayaa warkan kasoo diray afgooye
munaasabadan oo lagu dhiirigelinayay laguna soo dhoweynaya alustaad macalim sida cali maxamed nuur oo kaalinta koowaad ka galay tartanka qur-aanka kariimka iyo tafsiirka oo sanadkii lixaad ay qabatay mu'asasada maahir ayaa maanta lagu qabtay howlka iskuul horseed ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose munaasabadan waxaa ka soo qayb galay waalidiin macallimiin haween iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay dhammaanna waxay ku dheeraadeen ka hadalka muhiimadda uu leeyahay weynaynta qur-aanka kariimka iyo macallinka waxaana macallin sida cali maxamed nuur uu ka mid yahay macallimiinta ugu waaweyn ee wax ka dhiga madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee degmadan afgooye isagoona sanadkan kaalinta koowaad ka soo galay tartanka qur-aanka kariimka iyo tafsiirka oo lagu qabtay magaalada muqdisho qul inamaa ana basharun midlukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ugu horreyn waxaa munaasabadan hadallo kookooban oo u badnaa dardaaran iyo dhiirigelin ka jeediyey qaar ka mid ah dadkii lagu casuumay munaasabaddan halkan waxaan mahad gaar u jeedinayaa asaatidadii macallimiinta ama maamulka madarasada horseyd iyo ducaadii xafladan soo qabanqaabiyey say u tashjiiciyaan macallinkeenna sharafta leh iyo ardaygeenna arrintaas xaqiiqatan waa idinku dhiirigelin lahaa maxaa yeelay macallinka ixtiraamkiisa iyo macallinka takriimkiisa waxaa ka dhalanayo ardayda iyagana inay ixtiraamaan macallinkooda marka insha allahu taala ustaad siid cali waan u ducaynaynaa ilaahay cilmigiisa u barakeeyo caruurtiisana baari allah ugu dhigo dadaalkan insha allah macallinka waxaan dhihi lahaa sii wad weli jaamacadaha qiraa'aadka iltixaaq qiraa'aadka sii dhammaystir ilaa waxaan rajaynaya insha allahu tacaala digtooraha inaad ka gaartid fi lqur'aani wa culuumihi
walaalka markaasi waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hore u sii wad markaasi qur-aanka iyo maaragta dadaalkiisa waxaan rajaynayaa hadda maadaama uu maaragtay heer soomaali ay tahay oo halka kaalintuu ka galay inuu markaasi heer caalami usii bedelo oo markaasi tartamada caalamiga ah ee dalka imaaraadka iyo dhankaas lagu qabto inuu ka qayb galo oo ayagana maaragtay kaalinta kuwaad ka soo hoyay ayaan u rajaynayaa runtii ugu dambeyn waxaan leeyahay wa fii daalika falyatanaafas ilmutanaafisuun arrinkaasi ha ku tartamaan kuwa tartamayo qur-aanka waa wax ugu wanaagsan ee lagu tartamo reer afgooyana waxaan leeyahay runtii kaalintaas aad gasheen sii haaya waxaan leeyahay macallinka hambalyo hambalyo hambalyo ayaan leeyahay guushaadii waa guusheen kaalin koowaad inaad soo hirgeliso oo aad maxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku calfay uu ku nasiibayna aad baan ugu faraxsanahay anoo og dadaalka macallinka u galay in guushaas uu maxaa la yidhahda mar uun gacanta ku dhigi doono ilaahayna maxaa u waafajiyey sanadkan
macallin sayid cali maxmed nuur baaraka allaahu fiikaan leenahay guushii u soo hooyayey iyo qur-aanka kariimka ah ilaahay ha noo barakeeyo waanu duceynaynaa insha allahu tacaalaa waxaan kaloo maxad ballaaran u jeedinaynaa alla subxaana wa tacala maxad iska leh ka sokow waxaan maxad u jeedinaynaa macallimiinta waxbartay jimcatu ulaam alislaamiya iyo waalidiinta ka qayb qaadatay garabkooda dhammaantood waxaan leenahay baaraka allaahu fiik
ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay alustaad macalin sida cali maxamed nuur isagoona ugu horreyn u mahadceliyey cid walba oo soo agaasintay munaasabaddan sidoo kale waxa uu si guud ugu mahadceliyey waalidiintii iyo macallimiintii ka qayb qaatay in heerkan uu maanta soo gaaro ma hadda koowaad waxaa iskale allah subxaanahu wa tacaala uma waxaa maxadaas iska leh waalidiintaydii ay maanta nasiib ay u yeelan inay halkan joogaan oo ilaah subxaana wa tacaala yaraanteydii iga jeclaaday ilaaha u naxariisto qabrigooda ilaaha u waasiciyo maanta waa jeclaa farxaddan qiimaha badan inay igala qayb qaataan laakiin ilaah subxaana wa tacaala ayaa xaggiisa iga jeclaaday qabrigooda ilaaha u waasiciyo uma waxaan mahadcelinayaa abtigayga qaaliga ah abti ibraahim oo galay mansilada aabbahay hooyadeyda oo waxbarashadii igu dhiirigeliyey iyo adeerkayga qaaliga ah iyo walaalkay walaalahayga ii garab taagnaa ugu horeeya walaalkayga weyn axmed maxamed nuur dhammaanta waxaa leeyahay hambalyo intaas kadib waxaan hilmaamaynin halkaan wax ku soo bartay aan ku soo barbaaray aan qur-aankii iyo iskuulkii waxbarashada aasaasiga aan ku soo qaatay oo ah jamciyatu tadaamun alislaami oo dad badan ay ka soo aflaxeen oo uu horeeya ra-iisuljamciya a-sheykh aadan xasan xusein waxaan leeyahay ilaah subxana wa tacaala cimrigiisa ha dheereeyo cimrigiisa ilaaha u barakeeyo sidoo kale waxaan mahadcelinayaa dhammaan inta ka shaqaysa jamciyad tadaamun waxbarashadeeda qayb ka lahaa waxaan leeyahay dhammaantiin waa mahadsantihiin anigoon kala qaadaynin haddana waxaa ka jooga macallimiin fara badan dhammaantiin waa mahadsantihiin kun iyo kow jeer waxbarashadii aad ka soo qayb qaadateen insha allahu tacaala markas waa idin soo duceynayaa intaas kadib sidoo kale waxaa mahadcelinayaa aan mahaddiis aan ka tegaynin macadkii tartiil asagana ijaazadii tasiixaan ka qaatay macallimiintiisa ayagaa mahadcelinayaa dhammaantooda iyo inta marti sharafaa kasoo qayb qaadatay inta asxaab ehel ay garab taagnayd intaan waxbarashada ku jiray ayagana waxaan leeyahay dhammaantiin waad mahadsantihiin ugu dambeyn alustaad sid cali maxamed nuur ayaa ardayda wax ka barata madaariista uu macallinka ka yahay waxay guddoonsiiyeen hadiyooyin kala duwan ay ugu talagaleen macallinkooda ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan degmada afgooye
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya abshir cumar jaamac haruuse ayaa dalka mauritania ugu qeybgalay shirka afartan iyo sagaalaad ee golaha wasiirada arrimaha dibadda ee ururka iskaashiga islaamka shirkaas ayaa waxaa muddada uu socday looga hadlay arrimo la xiriira amniga iyo xasiloonida dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda soomaaliya abshir cumar jaamac ayaa wuxuu sidoo kale kulamo gaargaar ah la yeeshay madaxda dalkaas iyo sidoo kale xubno ka socday ururka iskaashiga islaamka ee shirka qaybgalay wasiirka ayaa sidoo kale la filayaa in uu kulamo kale la qaato mas-uuliyiin kale oo shirkaas ka qeyb galaysa shirka ayaa waxaa intiisa badan looga hadlay arrimaha la xiriira amniga iyo xasiloonida dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka markan haddii aynu egno nin soddon waa muddo ku dhow soddon iyo shan sano ka hor tacsiyadiisa laga dhigay magaalada kismaayo ayaa dib ugu laabtay magaaladaas waxaana lagu soo dhoweyay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo warbixin gaar ah waaye waxaa kasoo diray magaalada kismaayo waryahayga kismaayo ugu soo warramay darsan t v
shan iyo soddon sano aan dadkayga ka maqnaay meel allaa meelay ku nool yihiin iyo meelay ku dhinteen aan war u haynin waa murugo iyo xanuun wakhti walba oo aad dadka kale kaga duwan tahay marka aadan heebtooda ogeen ehelkaaga waxaad ahaanaysaa qof xirxiran mar walbana deris la ah fikir iyo murugo tani waa qiso taabanaysa qof walba oo garan og qiimaha uu leeyahay ehelku aadan yuusuf xasan oo in ka badan soddon iyo shan sanno ku noolaa murugo taasi oo ay sababtay ehelkii iyo qaraabadii uu ka dhashay oo ay kala hayaameen taariikhdu markii ay ahayd kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ayaa maanta waxaa soo dhoweyn gebi ahaanba dareenkiisa beddeshay loogu sameeyey garoonka diyaaradaha ee sayid maxamed cabdulla xasan ee magaalada kismaayo in ka badan soddon iyo shan sano ayuu ahaa aadan yuusuf xasan nin aan meelba ku sheegin cid uu ku heebtirsado waxa uuna sidoo kale ahaa nin laga samray oo tacsidiisa ay dhigeen ehelka uu ka dhashay aadan ayaa inta uu ka maqnaa ehelkiisa waxa uu ku noolaa sida uu sheegay dalka etoobiya oo uu ku hayaamay soddon iyo shan sano ka hor balse arrinta la yaabka leh ayaa waxa ay tahay in uu aadan qoysig leelay oo uu carruur badan dhalay iyadoo aysan jirin cid markaasi garab ku siinaysay si kastaba aadan yuusuf xasan iyo carruurtii uu dhalay hooyadood dhammaantoodba oo in badan laga baafinayo warbaahinnada dalka waxaa suurto gashay in ay ishelaan ehelkiisa waxaana maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo loogu sameeyey soo dhoweyn heerkeeda sarayso islamarkaasina beddeshay dareenkiisa iyadoo halkaasi ay warbaahinta kula hadleen qaar ka mid ah ehelka aadan oo uu nasiibku kulmiyey muddo laga joogo soddon iyo shan sanno annaga adeerkayo oo adeerkaya oo aan u indhala'ayn iyo ubadkiisiiba ilaahay noo keenay oo soddon iyo shan sano naga maqnaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay baa mahaduka gaarta ilaahay baana kun iyo kow jeer aan u mahad celinaynaa maantayto asaga oo aadan lix iyo toban jira ayaa nalaga watay geeri moogii nololba uma malaynayn inkastoon wax badan yaa hintiisa maqalnay haddana ilaahay gacantaeeda ku soo celiyey baannu mahad iyo shukri ugu celinaynaa horta waxaa weye ninkan waxaa weeye abtigiis baan nahay wuxuu dhimay dowladdiisii aad barreen kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii bishii tobanaad buu dhimay ninkan baa raafka loo qaaday dagaalka saaqa loo qaaday muddaad waxaa la joogay soddon lix sana laga joogaa madaleska maanta waxaa weeye inuu dalkiisa yimaado dadku yimaad baa alla xugmay marka waxaa aadan yuusuf xasan ciiro weeye halka maanta waxaan ku soo dhoweynayno waxaan maanta halkan ku soo dhowaynaynaa walaalkeenna oo in muddo ah aan aad u raadinaynay ilaa iyo colaaddii ka hor uu naga lumay maadaama hadda aan heybtiisa aan helnay asagana uuna soo raadiyey waxaan maanta cadceeddaan u taagannahay inaan si furan ku soo dhoweyno gacmo furan aan ku soo dhoweyno dadku qaar farxad bay la ooynayaan qaar way iska qoslayaan qaar way naxsan yihiin ma moodaynin inuu la arki doono mar kale asagoo nool in la arkayo ma moodaynin wuxuu noo yimid asagoo lix carruura iyo xaasla buu noo yimid aad ayaa maanta farxaddayna u kacsantahay soo dhoweyn iyo ismarxabeen kadib aadan oo dareenkiisa ka hadla ayaa waxa uu yidhi sida tan maadaama maanta farxaddii u weyneed aan taaganahay oo shan iyo soddon sano aan dadkii ka maqnay meel allah meelay ku nool yihiin iyo meelay ku dhinteen aan war u haynin maadaama farxaddii u weynaa maanta taaganoo dadkayga qaraabadii wada garab taagaan walaaladay waxay dhaleen waalidkay qaraabadaydoo dhan farxad aad weyn baa maanta aan taaganaa maanta intana jisaalaa garabalayn guud ahaan dhegeystayaal warkii duulaad dhegeystayaal aad ka maqlayseen idaacadda darsan ee magaalada muqdisho wanaaginta
wararkaad la haysaa hobsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla helyaabaa talal hel